halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadki adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadki adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga
kusoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaanan horay u sii ambaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaanu caawiya idiin sii wadi doonaa barashada kitaabkii labaad ee boqorada oo si bahasan kaga warramaya taariikhdii reer binu israa'iil xukuumaddii daa'uud kadib
sifihi masiixan subax walba ku soconayo sirmi mayno sirmi mayno sirmi mayno sirmi mayno sifihi masiixan subax walba ku soconayo sirmi mayno
markii noogu dambeysay waxay inoo joogtay boqorkii dalka yuhuud ah oo fariin u diray seenxerib oo ahaa boqorkii ashuur oo weydiistay inaan la qabsan oo weerarka lagu hayana la joojiyo wuxuu oggolaaday inuu bixiyo kharashka dowladda reer ashuur ay doonayso markaasaa waxaa la saaray saddex boqol oo talanti oo lacaga iyo soddon talanti oo dahaba haddaba xisqiya waxa uu ku caasiyoobay reer cashuur laakiin kuma guulaysan sababtaas aawadeedna waa inuu bixiyaa cashuurtii uu joojiyey haddaan horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka labaad ee boqorrada cutubka siddeed iyo tobnaad aayaddiisa lix iyo tobnaad baalka afar boqol sagaashan iyo lix ee axdigii hore ayaa waxaa qoran sida tan oo waagaasaa xisqiyaa dahabkii ka jaray albaabadii gurigii rabbiga iyo tiirarkiiba kuwaasoo uu xisqiya ah oo ahaa boqorkii dalka yuhuuda ku dahaaray oo waxa uu siiyey boqorkii ashuur iminkana waxaynu soo gaarnay maadada kale ee ah kolkii labaad ee seenxeriib soo farageliyey dalka yuhuuda haddaan horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka labaad ee boqorrada ayaannu eegaynaa aayadda toddobiyo tobanaad waxaana qoran sida tan markaasaha boqorkii ashuur waxa uu laakiish ka diray tartaan iyo rabsaris iyo rabsheeqa ah oo ciidan fara badan wata oo waxa uu iyaga boqor xisyaha ugu diray yeruusaalem oo iyana intay kaceen ayaa yeruusaalem tageen oo markay yimaadeen waxa ay is ag taageen biyomareenkii balliga sare kaasoo ku dhex yeelay waddada berrinkii dharmayraha haddaba senxerib waxa uu u dhaaranayaa yeruusaalem iyadoo uu halkaasi u soo diray ciidan fara weyn haddaan horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka siddeed iyo tobnaad aayadaha siddeed iyo toban ilaa sagaal iyo toban waxaana qoran sida tan oo markii boqorkii ay u yeedheen waxaa iyagii u yimi elyaqiim in xilqiya oo u sarreeyey reerkii boqorka iyo shebnaa oo karraanigii ahaa iyo yoo'aax ina asaaf oo ahaa taariikh qorihii markaasaa rabsheeqaa waxa uu iyagii ku yidhi waxaad xisqiyaa haddeer ku tidhaahdaan boqorka weyn ee boqorka ashuura wuxuu kugu leeyahay war waxaad ku kalsoon tahay oo aad isku hadlaynaysaa waa maxay haddaba rabsheeqaa waxa uu damcay inuu ka nixiyo iyaga isaga oo xusuusinaya laba shay haddaan labada shay ee uu xusuusiyey eegno ayaa waxaannu idiin sheegaynaa in ay ku qoran yihiin kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka siddeed iyo tobanaad aayadaha labaatan ilaa iyo koob iyo labaatan oo waxaa qoran sida tan adigu waxaad leedahay dagaalka waxaa loo hayaa talo iyo xoog laakiinse afka unbaad ka tidhi haddaba waadiga iga fallaagoobaye bal yaad isku hadlaynaysaa balogow waxaad isku hadlaynaysaa oo ulahaan u qaadanaysaa coosduurkan burburay kaasoo ah masar oo isna haddii ninku tiirsado gacantuu ka galaa oo ka muda oo boqorka masar oo fircoon ahuna saasoo kale u yahay kuwa isaga isku hadleeya oo dhan sidaan ka dhadhasan karno rabsheekha ah ayaa xisqiyaha kaalmo ka malaynaya masar markaasaa rabsheekhaah ku leeyahay xisqiyaah war miyaadan ogeyn in masar iyo boqorkeeduba ay yihiin sida coosduur dadka gacnaha ka gala isaga oo hadalkiisa sii wata ayaa uu u sheegayaa maadada labaadoo waxa uu leeyahay sida ku qoran aayadda labaiyo labaatanaad iyo weliba aayadda saddexiyo labaatanaad laakiinse haddaad igu tidhaahdaan waxaannu isku hadlaynaynaa rabbiga ilaahayaga miyuusan isagu ahayn kii meelihii sarsare iyo meelihiisii allabarigaba uu xisqiyo ah wada dudumiyey isaga oo dadka yuhuudah iyo dadka yeruusaalemba ku leh meeshan allabariga ee yeruusaalem ku taallo horteeda waa inaad ilaah ku caabudaan markii xisqiyaah burburiyey meelihii sarsare ayaa senxerib waxa ay la noqotay inuu xisqiyaah burburinayo macbudka ilaaha baaqiga ah habase yeeshee ma garanin in xisqiyaah dhulka uu ka sifaynayo allabaryada kuwa karaahiyada ah iyo kuwa asnaamta caabuda oo ficiladiisuna ay yihiin kuwo addeecisa balse aanay ahayn falal xaasadnimo ah yuhuuddu waxa ay ahayd inay ilaah ku caabudaan hal meel oo allabari ah oo laga sameeyey yeruusaalem oo waxay ahayd inay ugu soo dhowaadaan iyaga oo bixinaya qurbaan xoolaad oo dhiig la daadinayo senxeribna waxa uu u mooday ama ay ula ekayd sida in xisqiyaah ka tegayo ilaahiisa mar uu ilaah si weyn ugu baahnaa haddaan horay idiinku sii wadnay xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii labaad ee boqorrada oo waxaannu eegaynaa aayadda xigta oo leh haddaba waan ku baryayaaye bal sharad la dhigo sayidkayga oo ah boqorka aashuur haddaba waxaan ku siin doonaa laba kun oo faras haddaad rag fuula u heli kartid haddaba waxa ay tanucay ku tahay iyo weliba lidis awoodda ciidan ee reer yuhuuda haddaan horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka boqorradii labaad ayaannu eegaynaa cutubka siddeed iyo tobnaad aayaddiisa lix iyo labaatanaad oo leh markaasaa elyaqiim in xilqiya iyo shebna ah iyo yoo'aax waxa ay rabsheeqaha ku yidhaahdeen waannu ku baryaynaaye nagula hadal afka reer suuriya annaga oo addoommadaada ah isagaannu garanaynaaye oo ha nagula hadlin afka yuhuudda iyada oo dadka derbiga dul jooga ayna maqlayaan haddaba rabsheeqaah wax waliba bannaanka ayaa uu soo dhigay isaga oo ku hadlaya luuqadda reer binu israa'iil taasina waxa ay niyijab ku noqonaysaa ciidamada iyo dadka oo dhan waayo sirtii dowladda ayaa dadka caadiga ahi maqlayaan mana ahan arrin qalbiqaboojin keenaya haddaan horey idiinku sii wadno xigashada ayaannu eegaynaa kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka siddeed iyo tobnaad aayadaha siddeed iyo labaatan ilaa sagaal iyo labaatan waxaana qoran sida tan markaasaa rabsheeqaha istaagay oo intuu cod weyn ku qayliyey ayaa uu afka yuhuudda ku hadlay oo waxau yidhi war maqla erayga boqorka weyn ee ah boqorka aashuur boqorkii wuxuu idinku leeyahay xisqiyah yuusan idin khiyaanayn waayo isagu ma uu awoodi doono inuu gacantiisa idinka samata bixiyo haddaba waxa uu iminka u soo weecday dhanka dadka oo iyaguba toos ula hadlayaa iminka oo wuu u hanjabayaa oo cabsiinayaa haddaan horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka labaad ee boqorrada cutubka siddeed iyo tobnaad aayadaha soddon ilaa labiyo soddon ayaa waxaa qoran sida tan oo weliba xisqiyaah yuusan rabbiga idin aaminsiin isaga oo leh hubaal rabbiga waa ina samata bixin doonaa oo magaaladan laguma ridi doono gacanta boqorka aashuur haddaba xisqiyaa ha maqlina waayo boqorkii aashuur waxa uu leeyahay nabadi la dhigta oo ii soo baxa oo midkiin waluba waxa ka cuno canabkiisa iyo geedkiisa bardi oo midkiin waluba ha cabo biyaha ceelkiisa intaanan iman oo idiin kaxayn dal dalkiina la mida oo ah dal haruur iyo khamri leh oo ah dal cunto iyo beer canab leh oo ah dal saliid saytuun iyo malab leh inaad noolaataan oo aydnaan dhiman oo xisqiyaha ha maqlina markuu idinku sasabayo oo idin leeyahay rabbigu waa ina samatanbixin doonaa iminka waxa uu isku dayayaa sarkaalkanu in uu dadka ku dirqiyo inay isdhiibaan waxa uu mar kale leeyahay xisqiyaha iyo ilaahba idinma caawin karaan waxaa kaloo uu dadka u ballan qaadayaa in noloshooda uu badbaadin doono waase haddii ay isdhiibaan waxaa kaloo uu ku leeyahay axdi ila dhigta aniguna waxaan idinka tegayaa inaad hooygiinna sii joogtaan markaasuu wuxuu taa raaciyey oo xataa haddii aynu dhul kale idiin kaxayno waxa uu noqonayaa dhul la mid ah kan aad deggan tihiin oo haruur khamri iyo malab la barwaaqaysan haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii labaad ee boqorada cutubka siddeed iyo tobnaad aayadaha saddex iyo soddon ilaa shan iyo soddon waxaana qoran sida tan bal qurumaha ilaahyadoodii midkoodna miyuu weligiis dalkiisa ka samata bixiyey gacanta boqorka ashuur bal meeye ilaahyadii xamaad iyo arfaad oo meeye ilaahyadii safarwaayim iyo xeenac iyo ciwaah iyagu miyay samaariya ka samata bixiyeen gacantayda bal waa kuwe kuwa ku jira ilaahyada dalalka oo dhan oo dadkooda ka samata bixiyey gacantayda haddaba rabbigu sidee buu yeruusaalem gacantayda uga samata bixin karayaa haddaba rabshaqaah waxa ay ula muuqataa in su-aashiisan uu weydiinayo dadka ay tahay mid caddaana waa run in ilaahyadii kale ayan ka samata bixinin dadka gacantii boqorkii ashuur dabcan isagu ma uusan garanaynin in ilaahyada dalkii kale ama dalalkii kale ee uu wada qabsaday ayan ilaahya ahayn kuwaasoo aan la mid ahayn ilaaha uumaha samada iyo dhulka ee iska leh dunida oo dhan oo markaana loogu yeeri jiray ilaahii israa'iil iyo weliba ilaahii isxaaq iyo ibraahim haddaan soo gunaanadno cutubka siddeed iyo tobnaad ayaannu iminka eegaynaa kitaabkii labaad ee boqorada cutubka siddeed iyo tobnaad aayadda lix iyo soddonaad waxaana qoran sida tan laakiinse dadkii way iska aamuseen oo xataa erey keliya uguma ay jawaabin waayo boqorku waxa uu ku amray oo yidhi ha u jawaabina wax kasta oo hadalladiisii ay ku dhaliyeen niyadaha dadka ayaan haddana inaba looga jawaabin su'aalihii uu dadka weydiiyey haddaan intaa ku soo koobno cutubka siddeed iyo tobnaad ee kitaabkii labaad ee boqorada ayaannu iminka idiin bilaabaynaa cutubka sagaal iyo tobnaad ee isla kitaabkan waxaana uu ku bilaabanayaa mawduuc kaasoo ah xisqiyaah oo isku hadlaynaya ilaah iyo waxyigii nebi ishaaciyaah sidaannu horay u soo aragnay xisqiyaah waxa uu carshiga boqortooyada soo fuulay wakhti dhib aad u weyn iyo walacba uu ka taagnaa dhulka boqorradii waqooyi waxaa qabsaday reer ashuur iminkana ciidamadii reer ashuur ayaa waxa ay soo gaareen yeruusaalem ilinkeeda taasina aad bay u cabsi gelisay xisqiyaah laakiinse waxaa taa u sii dheeraa in rabsheeqa ah oo ahaa naaquudaha boqorkii reer ashuur uu soo istaagay bannaanka derbiga yeruusaalem ku wareegsan oo waxa uu bilaabay inuu u hanjabo boqorkii oo uu welibana aflagaadeeyey waxa uu ku faanay waxyaabaha waaweyn ee reer ashuur ay u samayn karaan reer yeruusaalem waxaana uu ku majaajiloonayaa iminka samata bixinta ilaah ama badbaadintiisa haddaba taasi waxa ay murugo iyo ciil baday boqor xisqiya ah oo ku socday tubta ilaah oo weliba baranayay inuu ilaah ku kalsoonaado haddaan maadada ugu horreysa idiin bilowno ayaannu eegaynaa kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka sagaal iyo tobanaad aayadda koowaad baalka afar boqol sagaashan iyo sagaal ee axdigii hore waxaana qoran sida tan oo markii xisqiya ah taa maqlay intuu dharkiisii jeejeexay oo jooniyad guntaday ayaa uu gurigii rabbiga galay haddaba markan uu dharkiisa jeexjeexay oo uu xiranayo jooniyadda ayaa xisqiyaah muujinayaa sida uu uga caloolxun yahay dhibka iyo qoomamada haysata waxaad haddaba ogaataa in uu galay gurigii rabbiga haddaba meel wacan ayaa uu aaday wakhtigan uu sida weyn isugu buuqsan yahay innaga xitaa way inoo muhiimad ballaaran tahay inaan u nimaadno wehelnimadayada masiixiyiinta ah markii dhibaatooyin waaweyn in hareeyaan haddaba xisqiyaa waxa ay u ahayd wakhti ilaah lagu leexdo ama loo tago haddaan horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka sagaal iyo tobnaad aayaddiisa labaad waxaana qoran sida tan markaasuu eliyaaqiim oo reerkii boqorka u sarreeyey iyo shibnaah oo karaanigii ahaa iyo duqowdii wadaaddada iyaga oo jooniyada qaba u diray nebi ishaaciyah oo ahaa inac aamos waxaa la yaab noqonaysaa in marka la eego waddankayaga aynu isla simi karno dadkii noolaa wakhtigii xisqiya ah dadka qaarkood bay la tahay inay horu mareen oo wakhtigaasuna uu yahay casri jaahili habase yeeshee markii aynu eegno siyaasadaha cusub ee soomaalida iyo hababka aynu xaaladaheenna uga shaqayno ayaannu arkaynaa inay ku dhisan tahay eex iyo in adeerow soomaalidu waxba kama garanayaan kitaabka quduuska markaana xalba uma heli karayaan mushaakilaadka iyaga la soo gudboonaada waxa ay mar waliba kala tashanayaan xaaladaha qaranka niman ay isku jilib yihiin oo nimanka hurmoodka ah lagama yaabo in ay taariikhda baaraan oo eegaan halka ay xal uga heli karaan mushaakilaadkooda si kasta oo ay tahay diinta ay aaminsan yihiin ayaanay soomaalidu innaba mushaakilaadka u eegin hab qarameed laakiin waxaay u eegaan jilib jilib iyo beelbeel iyo weliba qoysqoys haddaba xisqiya ah markii uu arkay dhibaatada haysata muxuu sameeyey islamarkiiba tol iyo walaal kale iyo ina adeerba lama tashan ee waxa uu toos u yimi gurigii ilaah waxaana uu gartay in ilaah oo keliya xalka hayo iyo in uu u baahan yahay nin ilaah ka cabsado oo nebi ah oo xaalka lagala tashado waxaana halkaa joogay nebigii caanka ahaa ee la oran jiray ishaaci ah oo weliba ahaa nin maamulkana wax ka yaqaana haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii labaad ee boqorada cutubka sagaaliyo tobnaad aayadaha saddex ilaa shan waxaana qoran sida tan oo iyana waxa ay ku yidhaahdeen xisqiyo ah waxa uu kugu leeyahay maanta waa maalin dhibaato iyo canaan iyo cay waayo carruurtii way dhalan lahayd laakiinse xoog lagu dhalaa ma jiro waxaa laga yaabaa in rabbiga ilaahaaga ah uu wada maqlo erayadii reeb sheeqaah oo dhan kaasoo sayidkiisii ahaa boqorkii ashuur uu u soo diray inuu caayo ilaaha nool waana suurtoodaa inuu rabbiga ilaahaaga ahu canaanto kan uu ereyadiisii maqlay haddaba sidaa daraaddeed u ducee kuwa haray sidaas daraaddeed boqor xisqiyaha addoommadiisii waxay u yimaadeen ishaaciyaah bal waxaad eegtaa wixii hadalkii xisqiye ah ahaa markuu lahaa waa suurtowdaa in rabbiga ilaahaaga ahu canaanto kan uu ereyadiisa maqlay haddaba ma uusan odhanin ilaaheenna wuxuuse yidhi ilaahaaga markaasoo uu la hadlayay ishaaciya bilxaqiiqa ninkan ilaah aad uma uusan baran laakiin waxa uu leeyahay garaad uu ilaah codsi ugu gudbiyo wakhtigan oo kale bilxaqiiqa meel kale oo uu aadi karay ayaaban jirin ama wax kale oo uu samayn lahaa haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii labaad ee boqorada cutubka sagaal iyo tobnaad aayadaha lix ilaa toddoba waxaana qoran sida tan oo ishaaciyaa waxa uu ku yidhi waxaad sayidkeennii ku tidhaahdaan rabbigu waxa uu ku leeyahay ha ka cabsanin erayadii aad maqashay oo mididinnadii boqorkii ashuur ay igu caayeen balogow jinni baan gelin doonaa oo belef buu maqli doonaa markaasuu ku noqon doonaa dalkiisii oo waxaa aan ka dhigi doonaa in isaga seef lagu dilo isaga oo dalkiisa jooga haddaba waxyigan waa la kaamilay cilmiyan waxaad markaa ogaataa dhiirogelinta ishaaciyaa siinayo boqorka waxa uu leeyahay waxba ha ka welwelin ama ha cabsanin oo ha ka baqin ninkan ninkanu ma iman doono magaaladiinna waa sida nin iska qayladhaaminaya oo kale ninkanu wuu iska faanaa oo idin caynaya laakiin ilaah wuu maqlay waxbuuna ka qabanayaa haddaba ha welwelina war maxay wanaagsanaan lahayd inaan baranno in ilaah inooga shaqeeyo xaaladaha oo uu cadaawayaasheennana wax ka qabto dhibaatadu waxa weeye in innaga aynu doonayno inaan wax ka qabanno cadaawayaasheenna haddii aynu sidaa yeelno waxaanan luminaynaa rumaysadkii iyo kalsoonidii aynu ilaah ku qabnay oo waxaan joojinaynaa in ilaah inoo dagaalamo marka waxaa loo baahan yahay inaan wax waliba ilaah uga harno haddii kalese waxaa istaagaya xiriirkii ahaa in ilaah inaga celinayo cadaawayaasheenna isla sida uu u samayn doono xisqiyaah iyo dadkiisii waxaase marka hore aynu eegaynaa maaddadan ku saabsan warqaddii hanjabaadda ahayd ee ka timi boqorkii reer ashuur waxaanan ka akhriyaynaa qisada kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka sagaaliyo tobnaad aayadaha siddeed ilaa sagaal waxaana qoran sida tan markaasaa rabshaqaa intuu noqday waxa uu helay boqorkii ashuur oo la diriraya libna ah waayo waxa uu maqlay in laakiish uu ka tegey oo markuu maqlay iyadoo oo la leeyahay boqorka etoobiya oo tirhaaqa ah ah ayaa kugu soo baxay si uu kuula diriro ayaa uu haddana wargeeyayaal u diray xisqiya ah rabshaqaa waxa uu ku soo laabtay sayidkiisii waxaana uu arkay in sayidkiisu la dagaalamayay libna ah oo hanjabaad kale oo uga timi boqorkii etoobiya ayaa hakisay boqorkii ashuur inuu yeruusaalem weeraro isla wakhtigaas markaasuu warqa digniina u diray xisqiya ah haddaan qisada horey idiinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka sagaaliyo tobnaad aayadaha toban ilaa saddex iyo toban sida tan xisqiyah oo ah boqorka dalka yuhuuda waxaad ku tidhaahdaan ilaahaaga aad isku hadlaynaysaa yuusan ku khiyaanayn isaga oo kuugu leh yeruusaalem gacanta loo gelin maayo boqorka ashuur bal eeg waad maqashay wixii boqorrada ashuur dalalka oo dhan ay ku sameeyeen iyo sidii ay dhammaantood u wada baabi'iyeen haddaba adiga ma lagu samata bixinayaa qurumihii ay awowayaashay baabi'iyeen ilaahoodii miyay samato bixiyeen kuwaasoo ahaa goosaan iyo xaaraan iyo reesef iyo reer ceedan oo talasaar deganaa oo balmeeya boqorkii xamaad iyo boqorkii arfad iyo boqorkii magaaladii safarwaayim iyo xenac iyo kii ciwo ah haddaba farriintan waa mid walaac miirana haddaan ku soo noqonno faallada boqorkii ashuur waxa uu bannaystay hortiisa oo cid waliba is-hortaagtayna wuu ka adkaaday haddaba sidee buu xisqiye ah uga baxsanayaa ninkan haddaan horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu haatanna eegaynaa kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka sagaaliyo tobnaad aayadda afariyo tobanaad waxaana qoran sida tan markaasaa xisqiyaah warqaddii ka qaatay gacantii wargeeyayaashii oo akhriyey dabadeetana waxa uu tegey gurigii rabbiga oo warqaddii ku kala bixiyey rabbiga hortiisa saaxiib waxaannu u baahannahay inaan waraaqadaha dhibka badan ee murugada inoo keena hor dhigno rabbiga isla sidii xisqiya ah yeelay oo kale saaxiib waxaan u baahannahay in wax waliba aynu ilaah hortii dhigno ilaah waxa uu garanayaa wax waliba oo jawaabna wuu u hayaa xisqiyaha waxa uu sameeyey arrintan wanaagsan markii uu warqaddii ku kala bixiyey ilaah hortiis bal haatanna aynu eegno maadada ku saabsan xisqiyaah salaaddiisii si bal aynu xaalka wax uga ogaanno ayaa waxaa muhiima inaan isla eegno kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka sagaaliyo tobnaad aayadaha shan iyo toban ilaa lix iyo toban waxaana qoran sida tan oo xisqiyaha waxa uu ku baryootamay rabbigu hortiisa oo yidhi rabbiyow ilaaha reer binu israa'iilow kan kerobiimta ku dul fadhiyo waxaa tahay ilaah oo adiga keligaa ayaa ah ilaaha boqortooyooyinka dunida oo dhan oo cirka iyo dhulkana adigaa sameeyey rabbiyow dhegta u dhig oo maqal oo rabbiyow indhahaaga fur oo arag bal maqal senxerib ereyadii uu u soo diray inuu ilaaha nool ku caayo waxaad haddaba ogaataa sidii xisqiya ah ugu soo dhowaaday ilaah haddaba xisqiyaha waxa ay la ahayd inaannu ilaah maqlaynin haddaba haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa cutubka sagaaliyo tobnaad aayadaha toddoba iyo toban ilaa siddeed iyo toban waxaana qoran sida tan rabbiyow sida runta ah boqorrada ashuur waxa ay baabi'iyeen quruumihii iyo dalalkoodii oo ilaahyadoodiina dab bay ku dhex tuureen waayo iyagu ilaahyo ma ay ahayn laakiinse waxay ahaayeen wax gacanta lagu sameeyey oo ahaa qoryo iyo dhagaxyo oo sidaa daraaddeed iyagu way baabi'iyeen haddaba wixii rabsheeqaha yidhi waa run oo ilaah ku-sheegyadii kale waa la baabi'iyey wax uu ku faanayo maahan in boqorkii ashuur balaayo ku dhigay quruumaha oo uu wadagubay ilaah ku-sheegyadii qoryaha iyo naxaasta ahaa ee quruumuhu lahaayeen haddaan horey idiinku sii wadno ayaannu eegaynaa cutubka sagaaliyo tobanaad aayaddiisa sagaaliyo tobanaad oo leh haddaba sidaas daraaddeed rabbiyow ilaahayagow waan ku baryayaae gacantiisa naga badbaadiy in boqortooyinka dunida oo dhammu ay ogaadaan inaad adigu keliya tahay rabbiga ilaaha ah markii xisqiyaha codsigaa weydiistay ilaah ayaa ilaah jawaabtiisii la dhowrayaa waxaana iminka aanu eegaynaa maaddada ah ama ku saabsan jawaabtii ilaah iminkana ilaah wuu ka jawaabayaa baryadii ishaaciyaah oo ahaa addoonkii rabbiga haddaan horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka sagaaliyo tobnaad aayadda labaatanaad waxaana qoran sida tan markaasaha ishaaciyaah ina caamoos u soo cidiray xisqiya ah oo waxa uu ku yidhi rabbiga ilaaha reer binu israa'iil ahu waxa uu leeyahay senxerib oo ah boqorkii ashuur waad iga bariday taa aawadeed waan ku maqlay haddaba waxaan arkaynaa in ilaah iminka leeyahay waan ku maqlay markii aad i bariday waanan kaaga soo jawaabayaa ducadaadii haddaan horey idiinku sii wadno xigashada ayaannu eegaynaa kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka sagaaliyo tobnaad aayadaha koob iyo labaatan ilaa labaiyo labaatan waxaana qoran sida tan oo kani waa ereyguu rabbigu isaga kaga hadlay gabadha bikradda ah ee siyoon way ku fududaysatay oo intay kugu qosashay ayaa ay ku quursatay gabadhii yeruusaalem madaxa ayay kaa ruruxatay bal adiga kumaad yaraysatay oo aad cayday oo balyaad codkaaga kor ugu qaaday oo aad indhahaaga ku taagtay waa kan quduuska ah ee reer binu israa'iil ilaah iminka waxa uu doonayaa in uu burburiyo dhammaan cududda reer ashuur haddaan horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka labaad ee boqorradii cutubka sagaaliyo tobnaad aayadaha saddex iyo labaatan ilaa afar iyo labaatan ayaa waxaa qoran sida tan wargeeyayaashaadii ayaa sayidka ku cayday oo waxaa tidhi gaari fardoodkayga badan ayaan ku soo fuulay buuraha meesha ugu dheer iyo meelaha ugu hooseeya ee lubnaan gudaheeda oo waxaan jari doonaa geedaheeda dhaadheer oo kadarka ah iyo geedaheeda la doortay oo barashka ah oo waxaan geli doonaa meesha ugu fog hoygeeda iyo keynta berrinkeeda oo midhaha badan anigu waxaan qoday oo cabbay biyo qalaad oo calaacalaha cagahayga baan ku wada qallajin doonaa webiyaasha masar oo dhan ilaa wuxuu halkan dib ugu soo celiyey faankii boqorkii ashuur ee ahaa inaan buuruhu celin karin lama degaankana uu joojin karin oo uu biyana ceelal u qodanayo hadduu doono webiyaduna ayan istaajin karin oo uu weliba meesha uu maro ay qallalayso marka ilaah ayaa ninkan kibray xaalkiisa wax ka qabanaya oo in quruuni sare marto iyo inay hoos marto waa xukun ilaah leeyahay ishaaciyaah baa mar hore qoray oo waxa uu ilaah yidhi sida ku qoran qayb ahaan kitaabkii ishaaciyaha cutubka tobnaad aayadda shanaad hoog waxaa leh ka reer ashuur oo ah ushii caradeeda iyo hangoolka dhirifkaygu gacanta ugu jiro haddaan horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa cutubka sagaal iyo tobnaad aayadaha shan iyo labaatan ilaa lix iyo labaatan waxaana qoran sida tan warsow ma aad maqal sidan waa hore u sameeyey oo aan wakhtiyadii hore u qabanqaabiyey haddaba aniga saas kaa yeelay in aad magaalooyin dayr la baabi'isid oo aad ka dhigtid taallooyin burbur ah oo sidaa daraaddeed dadkii degganaa way xoog yaraayeen wayna naxeen oo wareereen oo waxay ahaayeen sida cawska berrinka iyo sida doogga iyo sida cawska guryaha korkooda ka soo baxa iyo sida hadhuur gubtay intaanu korin
sahwin mayno sahwin mayno sahwin mayno salada alloon saacadalaxiin saxartiirno sahwin mayno sahwin mayno sahwin mayno sahwin mayno salada alloon saacadalaxiin saxartiirno sahwin mayno samatabaxno ciise masiixa na samaxayo nasifeeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo saamaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaaye unkanagu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarreyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin